markana etoobiya inkastoo xaalada dalka ethoobiya ay hadda u muuqato mid yara degan haddana qalalaasihii dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dalkaasi ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay nolosha soomaali badan oo ku nool jabuuti somalilan iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya sida uu warbixintan ku faahfaahinaya waryaheena xuseen barre aadan xaaladda nabadgelyo ee dalka itoobiya ayaa maalintii shalay oo jimco ahayd u muuqatay mid degan ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed ayaa sheegay in rabshadaha dalka ka dhacay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ahaayeen iskuday lagu doonayo in lagu kiciyo dagaal la sokeeye sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadda la fashiliyey arrintaasi hase yeeshee wararka ka imanaya deegaanka soomaalida iyo guud ahaan meelaha uu ganacsiga khudaarta iyo jaadku ka dhexeeya deegaanka oromada sida jabuuti iyo somalilan ayaa laga dareemay culays dhaqaale kadib markii maalmihii lasoo dhaafay isku socodka badeecadaha ganacsigu uu hakad galay inkasta oo ay howlahaasi dib u bilaabmeen sida uu faahfaahinayo xasan ciise khasaali oo ah suxufi ku sugan magaalada jigjiga xaalada ethoobiya ee u dambeysay mii shalay waxay ahayd arrinta xaaladda waxay ahayd mid degan oo ay haws kusoo laabatay kadib markii maalinkii khamiistii ninkii muxuu ahaa heesaaga ahaa ee oramada ee caanka ahaa ijaado hadeesa la oranayay lagu aasay magaaladii waa salaaan kasoo jeeday oo amba la yidhaahdo oo ilaa boqol kilomitr ee islaamo galbeed ka xigta waxay noqotay xaaladdu in ay noqoto markaa mid iska degan oo sideedii kusoo noqota waxay nolosha kusoo noqotay si caadi ah oo maaragtay bangiyadii iyo maaragtay ganacsiyadii iyo si caadi ah ayay ayay kusoo noqotay sidoo kale badeecadihii iyo wixii kala xidhmay ee markii hore wadanka intiisa kale aan isku gudbayna sida khudradda iyo jaadka oo uga gudbi jiray xagga somalilan iyo magaalooyinka qeybta ismaamulka soomaalida ku yaalay iyo waa uu soo gaaray oo maalintii jimcaha ahayd yani si caadi ah ayay xaaladoodu ay kusoo noqoto ay ay noloshu caadi ahayd ay kusoo laabato deegaanka soomaalida ba laga dareemay rabshadahan keniya waxaa la dareemay in khudaarta iyo jaadka oo ka yimaada xagga deegaanka oromia ka yimaada ayaa iyagu maalmihii arbacadii iyo khamiistii aan imanin laakiin maalin maalin jimcihii waxay u yimaadeen si caadiya u yimaadeen keliya intaasaa laga dareemay wax dhibaato kalaa oo deegaanka soomaalida laga dareemi jirin deegaanka soomaalida nabadgelyadiisu caadi ahayd aadiu iskaga deganaa wax mushkilada oo haba yaraatee laga dareemayo ma jirin oo wax kale dhinaca kale waxaa la dareemayay internetka go-naantiisa oo isagoo internetku wadanka oo dhan uu ka go-naa iyo labada maalmoodee hore ee khamiistii iyo arbacadii oo aanay bangiyadu aanay shaqeynaynin weliba bangiyadu maalintii khamiistii way shaqeynayeen laakiin maalintii arbacadii iyo maalintii salaasadii ayaana bangiyadu si fiican u shaqeynayna internetku go-naa intaasaa la dareemay wax kale oo laga dareemay deegaanka soomaalida ma jirin nabadgelyadiisu aadiga caadiga isagoo iyo u deganeed oo fiicnay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa ka hadlay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay isagoo la kulmay saraakiil rayidka ah iyo kuwo ciidamada ah ra-iisul wasaare aabi waxa uu sheegay in abaabulayaasha rabshadaha la qabtay waxauna ku baaqay in loo hoggaansamo amarka dowladda si loo sugo amniga iyo kala dambaynta sida uu faahfaahinayo boqor cali cumar allaale oo ka mid ah madax dhaqameedka soomaalida ee ku nool adis ababa ra-iisul wasaarihii iyo dalkuu amarka u bixinay tiifigu ka khudbadeeyey garayskibuu xidhay marka laba waan soo gabagabaynay saddexdaa mid baa loo hadhay buu yiri moogta ra-iisul wasaaruhu waa mas-uulkii dalka etoobiya de ilaahayna u doortay maalinba waqtiga de ilaahay u dhiilaayay sidaa daraaddeed dee go-aanada iyo waxaa shuruucdana dee dowladda soo saarta dee shuruucda iyo waxaa lasoo saarana hadduu dee dee loo hogaansami waayo dee dhibteeday leedahay moogta waa tahay arrintan sidee baa xal loogu heli karaa bay kula tahay dee sharcigoo loo hogaansamo unba xal loogu heli karaa horta dee nabadgelyadu waa qaali nabadgelyo adaa adaa ku nool iyadu kuguma noola moogta kolba wixii ba wixii dawladdu ay kuu soo saarto ee muwaadara ee sharciga ee wada ah ee kumasmaraha ay kuu jeexdo inaad marto weeyi mas markaa wixii ka baxsani dee waa dawladdeed dee dawlad dawladina sharcigay kuu soo saartay muqdisho haddaad ka tallaabso waa ka bayn haddaad tahay waa gaari wadadii ka bayday dee dee dalka wixii dee dalka hadday fartu taxanto dee farta kalena way kufuran tahay dee maadaama maanta dee dalkuna dal isku filan ganacsi baa ka dhaxaysa wadamar dhexmar baa ka dhaxaysa dalka halbowlo oo hoo dalka ama dhaqaalaba u ahoo dee waa garan meel kala xidhan waxbaa la kala iibsadaa waxbaa la isdhex maraa waa laysku xidhanya dalkii waa dal mida kolley xagga dee nabadgelyada shidilka soomaalidu aad waa shidilka ugu nabadgelyada badan maanta haddaad caawa oo dhan guurto waa dhulka ugu nabadgelyada badan leh oo wax alla wax kula kulmayo ay jirin inta gobola etoobiya waxa ugu nabadgelyo badan maanta shidilka soomaalida muunta inta riijinka soomaalida horta yaa nabadgelyo yaa maanta yaa rinkoob hidibiyo waa meesha ugu nabadgelyada fiican muunta telefishinka dowladda etoobiya ayaa sheegay in toddoba iyo siddeetan qof oo ay ku jiraan afar sarkaal oo boolis ah ay rabshadahaasi ku dhinteen sida laga soo xigtay taliyaha bilayska gobolka oromada rabshadaha ayaa ka bilowday dilka heesaa u dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha qowmiyadda oromada mahadsanidkaas waxa waaya xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo diyaariyey nalana socodsiinaya